galab wanaagsan markale dhegaystayaal waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka suuqa weyn ee mall of america ee gobolka minnesota kadib markii ay maleeshiyada ururka al-shabaab ku hanjabtay inay weerar ka geysan doonaan suuqaasi weyn iyo suuqyada kale waaweyn ee ku yaalla wadamada reer galbeedka bulshada soomaalida ee gobolka minnesota ayaa si xoog badan u cambeereeyay hadalla ka soo yeedhay ururka al-shabaab jelaani maxamed xuseen waa madaxa hay-adda xiriirka islaamka iyo maraykanka ee gobolka minnesota haaruun macruuf ayuu uga warramay dareenka bulshada
mayda hanjabaadu waa iska waxa weeyaan mid runtii ay warbaahinta maraykanku ay qaateen oo ay iyagii markaa ay soo hordhigeen yani bulshadahoo dhan in si loo fiirsado marka horta war baan ka sugnay qolooyinkii amniga nabad sugidda oo runtii iyadii uma aragno inay dib weyn ku haysato bulshada marka de kolley bulshada muslimiinta maraykanka gaar ahaan soomaalida magaalada jooga baqdin dhinaca ka imanaya dee yani dhibaatooyinkan wadanka hata ka jiroo kale inay iyagana soo gaaraan oo ah da muslimiinta cusuriada hadda ku socota in ay dadkii ay u arkaan de oo ay dib ugu noqoto ajarkan oo kale taas way iska jirtay waa gartay marka bulshada ayaa isku timi runtii oo cambaarisay goormaa isku timaadeen
ha bulshada isku timid oo cambaarisay ajeeladii iyo wixii ay ay ay sheegeen oo runtii aan u arkin wax ama arin degdega oo ama dib degdega oo runtii loo baahanya taxadir badan waa gartay laakiinse haddana ay gelisay dee baqdin iyo walwal waa gartay marka markaad cambaareyseen maxaan ku idhahdaa cambaareyntiinu waa mid nooceeya
runtii waxaa isku timid bulshada soomaalida oo ay isku wada jireen culamo iyo iyo runtii dadkii maaragtay magaalada u taliya marka waxay cambaaristu waxay ahayd de inaan u arkano qolooyinkaas al-shabaab iyo ajaladaas u dareyn iyo kuwa kalaba inay runtii yani masalan diinteena iyo dadkeena markaa sidaas oo kale aan ambaaris u sameyn waa gartay maxaa ka iman kara cajaladan horta baqin lababa dadku inay dee baqaan dadkaana muslimiinta ahayn wadanka jooga eena runtii la socon siyaasada qolooyinkan argixisada oo dhan oo runtii iyagu arkeen dib dhici karta iyo de dadka muslimiinta oo dhulka jooga oo runtii iyaguna u arkaya inaguna dhib ku dhib uga iman karto dhibkaas oo ah baqdin iyaguba ay ka baqayaan dadba hadda yani dhib gaarsiin kara muslimiinta wadankan jooga gaar ahaan saddexdii qof ee dhalinyaro la dilay magaaladii north carolina ama degmadii north carolina waa gartay marka yani dadku w waxyaabahaas oo dhan ba ayay ayaa isku soo biiray waa gartay ma idinla soo xiriireen hay-adaha amniga amniga laamaha amnigu ma idinla soo xiriireen waxa idin weydiiyeen wax ama iskaashi wada shaqeyn oo idinka raadiyeen ama macluumaad kaloo isdhaafsateen may laakiinse haddana iyagiiba iyagiiba hadlay oo de iyagaba waa la weydiiyey arrinka siday u arkayeen iyaguna waxay dhahaan arrinka ma arkan oo wax degdeg oo runtii dhib ku haya magaalada waxayna u arkeen iska cajalad cajalado aana ka duwanaya wixii hore lasoo diri jiray
waa gartay haddaan ku weydiiyo maalmaha iyo toddobaadyada soo socda maxaad kula talin lahayd bulshada soomaalida waxaa loo baahan yahay runtii in ay dadku aynan yani ayna iska bedelin siday ay u noolaayeen ama siday yani ay u u shaqaysanayeen ama xitaa tegitaanka ama ololka iyo waxaas waxaa loo baahan yahay in geesinimo la tuso dadka oo aan iyo de waxaa loo bahan yahy dadku inay wada hadlaan oo dadkan dadkan kale wadankanala degan inay ogaadaan inay yani bulshada maraykan kala joogto especial gaar ahaan soodaatiin dad amniga iyaguba ilaalinaya
kaasi waxau ahaa jelani maxamed xuseen waa madaxa hay-adda xiriirka islaamka iyo maraykanka ee faraca gobolka minnesota haruun macruuf ayuu ugu warramayey khadka telefoonka ee magaalada minneapolis